marka inaad ka faa'iidaysataan insha allahu tacala mutamarka iyo meel walba iyo maaragtay marka jazahu llahu khayran yani ilaahay subxaana wa tacaala fii miisaani xasanaatihi hadhigo insha allah marka haddana isagoon ku wareejin doonaa insha allah mawduuca jazakum allahu khayran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة وهرين بعد الله سبحaanه وتaعaaلى waxaan umahadnaqayaa maamulka fudaydiyey inaynu halkan isugu iman karno aynu isuna sheegi karno uun kelimaad ku saabsiisan alle subxaanه wa taعaalى iyo xasuustiisa nolosha bini aadamku waxaad moodaa inuu mashquul yahay se uu mashquul ku yahay wixii inta badan la rabay inuu mashquul ku noqdo waxaan ahayn nolosha insaanku ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa in aynu juhdigeenna iyo xooggeenna aakhiro gelino wاbtagi fima aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsana allahu ilayk alle subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegayaa inaynu wixii allayna siiyey ee xooga ee caqliya ee hantiya maal ah nicamka alla bixiyey subxaana wa tacaala waa tiro badan yihin waana nimcooyin kala nooca qof walbana ilaahay subxaana wa tacaala nimco ayuu ku galladaystay wixii ilaahay nimce idin siiyey baa la yidhi subxaana wa tacaala aakhiro ku raadceeya adduunka dheeftiisana haylaabina waxaa qur-aan badan alle subxaana wa tacaala u inoogu sheegayaa inaynu aakhiro u baratanno aakhiro inaynu u baratanno ilaahay wuxuu sifeeyaa aakhiro waxaa nimco yaalla oo uu qur-aan iyo xadiidba kaga warramayo waxaa kaloo alla sifeeyey waxa yaalla ciqaab iyo cadaab iyo naar oo qur-aan iyo xadiid badan ilaahay uu kaga warramayo subxaana wa tacaala dabeetana waxaa layna faray wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun wanaagiyo jannadu intay laegtay markii alla ka warramay ayaa waxaa la yidhi wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun arrinkaasi ha u baratamaan baa la yidhi subxaana wa tacaala kuwa raba inay baratamaan yacni noloshu gebigeeduba waa halgan iyo baratan laakiin waxaa mudan in loo baratamo oo loo loolamo oo juhdiyo wakti badan lagu bixiyaa waa janno maanta waxaa laga yaabaa haddii ay jirto shaqo cusub maalan oo aynan aqoon haddii la sheego laakiin la yidhaahdo koorsis yar bay ku xidhantay laba saddexdaa koorsa yar qofku hadduu ka gudbo wuxuu helayaa shaqo fast job ah oo ka tiro badan wixii hore la qaadan jiray mushaharku dadku with no time buu isku berebeergarayn lahaa dad oo dhamme wuxuu u diyaargaroobi lahaa si uu ugu guulaysto shaqadaasi laga yaabo aan badnaynba labaatan kun oo dollar baa bishii la qaadanaya haddii la yidhaahdo nin waliba wuxuu hayo intuu dhigo ayuu wuxuu ku dadaali lahaa inuu u diyaar garoobo tan ilaahiyna subxaana wa tacaala intuu janno ka warramay laga warramay jannadaasi mowdicu sawt meel la dhigo shaabuugga lagu kaxaysto xoolaha meel la dhigo inay ka khayr badan tahay addunya wamaa fiiha adduunka iyo wixii yaallaba ayaa waxaa la yidhi walimidli hada falyacmal ilcaamiluun ama wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun war kuwa loolamaya tan ha u loolamaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala sidaa awgeed baa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu saxaabada ku rabeeyey in dheergaradnimada yacni maanta waxaa jira erayo la isticmaalo la yidhahda intellectual waa in dheergarad baa la yidhahdaa ayay af soomaaliga ku tarjumeen in dheergarad haddaynu laftiisa fasiro waa in dheer in fog iyo garashadii waa qof in fog arki kara ama in dheer garan kara waxaa taa cagsigeedu yahay qof in dhow garan kara ama in gaaban garan kara in dheergaradnimada rasmiga ahay markaa waxa weeyaan qof aakhiro garan kara qof janno garan kara cadaabna ka carari kara sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamayay xadiiska saxiixa ah waxa yaab le buu nebigu yidhi janno ka ka cararaya janno ka raadinaya ee hurda waxaa kaloo isna yaable buu nebigu yidhi cadaabka ka cararaya ee hurda indheergaradku markaa si rasmiga ahi waa qof noloshu wixii ay mudnayd in loo halgamo u halgamaya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi xadiidka saxiixa ku yaalla salaad casar intuu saxaabada tukiyey ayuu markuu salaamo naqsaday buu wuu degdegay isagoo degdegayuu gurigiisii galay dabeetana wuu soo noqday saxaabadii waxay arkeen waxaanay nebiga ku arki jirin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana wuxuu nebigu ku yidhi malaa waxaa ka yaabteen degdega aan degdegay haabay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu nebigu ku yidhi guriga tibr baa yaallay dahab baa guriga yaallay dabeetana waxaa necbaystay inuu galabaysto ama se waa uu iigu beriyo iyadoon la isdhaafinin buu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inagu yacni waynu degdegnaa lakiin waxaan u degdegnaa xoolaha inaan soo ururino inaan weelayno oo tan duniyeed ku haysanno nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu degdegayey laakiin wuxuu u degdegayey xoolo guriga yaalla inuu qaybiyo oo hore isu dhaafiyo sawaan kaana inay sadaqo tahay oo qismadeedii la samaynayo saa xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood tilmaamayaan ama xoolo caadiyaba inay tahay waxauu nebigu u degdegayey inuu hore adduun isu dhaafiyo oo aan waa ugu baryin yacni wuxuu raadinayay aakhiro walidaalik baa waxa ay ku raboobeen saxaabadu dhammaantood ku yar iyo ku weynba aakhiro iyo janno sida loo raadin lahaa xadiidka saxiixi muslim ku yaallaa wuxuu sheegayaa inankii yaraayee nebiga u shaqayn jiray ee uu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dareemay sida uu wiilkani fiican ee wakhtigiisa soo taagaba weysada iyo shaqada diyaar u leeyahay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi war wax weydiiso wuxuu ku yidhi wiilkii ilaahay rasuulkiisii oo aan soo tashado waa wiil yar oo dhowr iyo toban jir ah oo nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxi weydiiso waxaan kuu qabto sheeg wuxuu yidhi waan soo tashanayaa uu ka tegey kadib buu haddana nebigu su-aashii weydiiyey waxaan ku weydiisanayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow jannada inaan kugula rafiiqo inanka yari waxa warwargelinaya ee uu ka fekerayaa maaha inuu janno oo qura galo waa inuu jannada xagga nebi maxamed ka gelaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu ka galo meel sare inuu jannada ka galo wakayra dalik buu nebigu ku yidhi war ma taa waxaan ahayn weydiis wax kale may weydiisanaysaa wuxuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan raadinayaa jannada ma cid baa kugu soo tidhi buu nebigu yidhi ma cid baa taladan kusoo siisay ah nebiga weydiiso jannada inaad kula saaxiibtid oo meeshuu jannada ka galaya inaad kaga ma cid baa kugu tidhi may buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo cidan iguma odhan dabeetana markaasuu nebigu wuxuu yihi faacinnii calaa katar waxaad iigu gargaartaa adiguna buu nebigu yidhi kahrati sujuud jannada meel sare bilaash laguma gale eh inaad adiguna sujuudda badiso oo salaada badiso oo aad ku dadaasho salaada kaasi iigu iigu gargaar buu nebigu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacni xadiidkan waxaynu ka arkaynaa saxiixu muslim ku yaalla xataa dhallinyaradu qaabkay u fakeraysay dhallinyarada yaryar qaabka ay u fakerayeen walidaalik baa waxay ahlu taariikh soo arooriyaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dagaaladiisii uu gelayay mid ka mid ah uxud ayaa waxay weydiistay niman dhallinyaro ah buu nebigu reebay buu yidhi idinku ka hadha dagaalka geli maysaan waa yartiin agekii maydan gaadhin lagu dagaalami lahaa dabeetana way hadhi la'yeen xaggay ka hadhi la'yeen waxay ka hadhi la'yeen inay dagaalamaan waayo waxay raadinayaan inay janno galaan nin nimankii ka mid a ayay saxaabo kale waxay dhahan ilahi rasuulkiisa o ninkan isagu waa farsamo yaqaan gamuunka ama leebka sida loo gamo ayuu si fiican u yaqaanaa walidalik waa nin frontka horeba yuu istaagina de halkaa dambe hadduu wax ka soo garo waa nin si fiican u dagaalami karaya ee kan soo daa bay idhaahdeen mid baa la soo daayey oo loo ogolaaday inuu ciidanka raaco saxaabi yar oo kalea wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkaa aada sii dayseen weligayo maanan legdamin haddaanu se legdanay abidkii dhinacayga dhulka muu dhigin buu leeyay weligay baana ka xoog badnaa nimaan anigu ka xoog badanay haddii dagaalka loo ogolay yaanaa laga aqbala buu leeyay ilaahay rasuulkiisiiyo isna soo daaya baa la yidhi waxaa la yidhi legdama waa legdameen dabeetana siduu sheegayay u dhacday oo ninkii buu dhulka dhigay kadib isna waa la soo daayay yacni dadkani way loolamayaan laakiin xaggay u loolamayaan inay janno galaan waa dhallinyaro laakiin qaabkee loo rabeeyey waxaa loo rabeeyey inay janno raadaceeyaan waa dad dhammaantood raba inay janno wada galaan walidalik ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qof saxaabuu diray waraaq buu u dhiibay waraaqda markii loo dhiibay niman gaaleed baa loo geynayey way khiyaameeyeen waxay ku tashadeen rususha nebigu soo diray in la laayo ninkii markuu is yidhi warqadda dhiib ayuu xagga dambe mid iska taagay oo waran buu geliyey markuu waranka geliyey dee waxaa la eegayaa qof la khiyaameeyey oo isagoo warqadsa lahaa nin madaxa u dhiib inta xagga dambe laga soo maray waran la geliyey inuu calacalo wuxuu ku qayliyey fustu rabbi alkacba ilaaha kacbadaa buuraan ku dhaartay ama rabbiga kacbadaan ku dhaartay ee waan liibaanay buu leeyay oo muxuu ku liibaanay yani fustu bishahaada waxaan raadacaynayay baan helay buu tilmaamaya wuxuu raadacaynaya ayuu helay waxay ahayn dad loolankaa ku jiro qofka loolankaasi qof waliba isleeyay britain laakiin uu hiigsanayo qof ka horeeya isleeya gaadh walidalik buu jeish alcusra markii la dirayay waxa uu tilmaamayey cumar baa wuxuu leeyahay nebigaan u imi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu nebigu xoolaha dadka weydiyay deetana waan u imi xoolahayga intaan laba usoo kala qaybiyey buu yihi anigoo nussida ayaan imi wuxuu igu yidhi buu yidhi yaad uga timi carruurtii iyo reerkii waxaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo xoolihii labaan u qaybiyey nusna waa kan nusna waxaan uga imi carruurtii iyo reerkii abibakar baa yimi buu leeyay oo sida isagu xoolaha dhammaantood dabeetana wuxuu nebigu weydiiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yaad uga timi reerkii alle iyo rasuul baan uga tegay buu yidhi cumar baa wuxuu leeyahy maantaasaa waxaan goostay abibakar inaan cidla baratami karaynin yani inaan dadkani say janno u raadinayaan dad lala baratami karaya inaanay ahayn waxay ahayn dad qofku maanta wuxuu raadiceeyaa cudurdaar uu shay waajiba kaga baxsado makhraj iyo si uu raadiceeyo iyona waxay raadicaynayeen si aan looga tegi lahayn isla dagaalkan jeish alcusra sida suuratu tawba ilaahay kaga warramayo nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi rag baa u yimi waxay idhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo waanu soo weynay waxaanu ku dagaal galno lafahayaga mooyaane waxba kale ma haysano ina si waxaanu fuulaanu dagaal gal leh waa wakti kulaylo ah waa xilligii xagaaga loo yaqaano khaliijka khaliijkii xagaagu wuxuu gaadhaa dhowr iyo sagaashan degree oo centigrade meesha la qabanaya waa meel bil loo socdo sahaaraha carbeed oo kulul baa la maraya bil baa la safraya isla waktigaasi waa waktiga timirtu bislaato oo xaggan beeraha iyo intaanina hadh habaca inta loo sameeyoba la rusheeyo timirta rutabka la cuno oo aanay dadku jeclayn inay socsocdaan waa markuu ilaahay subxaana wa tacaala nimankii munaafiqiintaa ku lahaa qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yaclamuun ayaa rag nabiga u yimi iyagoo le ilaahay rasuulkiisi waxaan raacna ma leh waxay ahayn dadkaasi dagaalgalayay ee islaamka u dirirayay dad aan mushahar la siin bal eh iyagaa gaadiidkooda watay ubkooda sitay waxay ku dagaalamayaan cunadooda wax walba qofku isagaa sitay marka rag soo waayay wixii ay fuuli lahaayeen baa waxay leeyihin ka hadri mayna ciidankee ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad na siisaa waxaanu raacno dabeetana nebigu wuxuu ku yihi qultu laa ajidu maa axmilukum calayh ma hayo waxaan idin saaro ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegayaa inay laabteen waacyunuhum tafiidu min iyagoo indhahoodu ilmadu ay dareeraysay laabteen ugu horeyn nin weyni inuu ooyaa wax fudud maaha nin weyn in ilma ka timaada oo iska ooyaa wax fudud maaha yani nin weyn waxa ka oohiyaa waa wax aada u weyn ilaahay qur-aanka wuxuu ugu markhaati furayaa inay laabteen iyagoo ilmadu dareerayso yani waxay tilmaamaysaa dadkani siday saadiqiin u yihiin siday dhab uga tahay janno raadcayska kani siday u arkayaan jaanis ay beerdareeyeen fursad ay waayeen waa furas noloshu gebigeeduba laakiin waa furas janneed waa fursad ah qofkani inuu janno galo sida awgeed bay waxay u arkayeen jaanis aada u weyn oo ay waayeen mar kalena ay tay dabeetana waxaa ilaahay qur-aanka uu ku sifaynayaa inay laabteen iyagoo ilmadu ay da-ayso nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu soo socday dagaalka markii laga soo noqday ayuu xadiidkii bukhaariga ku yaalay wuxuu tilmaamayaa ina bilmadiinati larijaal magaaladii madiine ahayd rag baa joogay buu nebigu yidhi aydan waadi ka tallaabin dooxo aydan ka tallaabin ama jid aydan goynin ilaa wahum kaanuu macakum kooxdaasi way idinla socdeen buu nebigu yidhi si ay ula socdeen ma awliyadii lalaysay bay ahaayeen meesha laga dagaalamaya gaadhaysay maya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa meel kastoo la marayay inay nimankani la socdeen wa fii bacdi riwaayaati ilaa washaarakuukum fi lajr ajarkay idinkula socdeen oo ajarkaa helaysaan bay iyaguna helayeen saxaabadu waxay nebiga weydiisay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wahum bilmadiina ilaahay rasuulkiisiiyo ma waxay nala socdeen iyagoo madiine jooga ama ma waxay nala ajaryiin oo ajarka nala qaybsanayeen iyagoo weli madiine ku harsan nebigu wuxuu yidhi iyagoo madiine jooga xabasahum alcudur wuxuu nebigu tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa gadaal u reebay cudurdaar buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacni qofka mu'minkaah xadiidkani wuxuu tilmaamayaa xataa haddii miinisku aanay gacantiisa ku jirin niyadiisa saadiqa inuu janno ku geli karo ku loolami karo dadka mujaahidiinta ama kuwaasi naf iyo nafiisba ilaahay u huray inuu kuwaa la baratami karo hadduu laakin yahay maxay saadiqun fii niyati xadiid abi kabshil anmari muxuu sheegayey ninkii afartii nine uu nebigu ka warramayay ninkii xoolaha lahaa cilmigana lahaa ee dabeetana xoolaha ku isticmaalayay wixii ilaahay uu faray agoo dadka masaakiinta u naxariisanayay ee la yidhi kaasi khayru lmanaasil waxaa kaloo nebigu uu sheegay mid cilmi leh laakiin aan xoola haysanin laakiin ay ka dhab tahay niyadii oo leh haddii ilaahay xoola isiiyo sida uu hebel u galo oo kale baan u geli lahaa ou nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isaguna khayru lmanaasilka ayuu degaya yacni isagu hanti ma haysto walaakiin niyadiisuu ku baratamaya waa qof saadiqa oo mukhlisa oo janno raadacaynaya oo ay dhab ka tahay munaafasada ah inuu janno galo walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku tilmaamayaa inuu manzilo la nooca yahay kan wahaystay ee aqoontana lahaa ee sidii loogu talagalay uu isticmaalayay qofka mu'minkii markaa ee ay ka dhab tahay janno raadintu miiniskaba ma waayo janno lagu tago walidalik buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu u tilmaamay xadiidkii saxiixa ahaa ee nimankii fuqarada ahaa maxay yidhaahdeen ya rasuula allahi dahaba ahlu duhuur bilujuur nabiga u yimaadeen waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo qoladii maalqabeenka ahayd baa ajarkiiba qaadatay bay yidhahdeen waa niman foqoro ah laakiin may ahayn sidan dee dunida laysu dhinaceriya broletariat group iyo qolo hanti haysato oo isloolamayo burjoiswaasiyiin is haysata may ahayn waxay ka dacwoonayaan maalqabeen waxay dhahdeen nimankii maalka haystay ajarka dhammaantiiba way qaateen waayo bay yidhaahdeen sidaanu u tukanana way u tukanayaan sidaanu u soonna bay u soomayaan waa fuduula amwaalihimna way baxsanayaan xoolaha dheeraadka wixii ka ahaana waa la baxayaanoo intaasayna dheeryihin bay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu u tilmaamay oo miyaan idinkaba ilaahay idiin yeelin waxaa sadaqadaysataan baa la yidhi yani waxaa la sadaqadaystaa lacag qura iyo hanti qura maaha buu nebigu tilmaamaya haddaad adigu qof rabo tahay inaad janno raadiso rabo inaad loolamo tahay macaka bilyaneerka iyo milyaneerka abaad jannada kula baratabi karaysaa waa maxay buu nebigu u tilmaamay wuxuu nebigu u sheegay tasbiix kasta tahliil kasta taxmiid kasta waxaasoo dham inay sadaqayiin wuxuu nebigu ku yidhi subxaana allah kastoo aad tidhaahdo ama alxamdu lilah kastoo aad tidhaahdo laa ilaha illa allah allahu akbar waxa wardi la akriya aad tidhahdaa waa sadaqo alamru bilmacruufi wanahyi can ilmunkar waa sadaqa buu nebigu u tilmaamay walaalkaayo aada u gargaartaa waa sadaqo ilaa uu ka soo gaadhsiiyey nebigu haweentaada xalaashaad u galmootaa inay maxay iyan ajar laysaga qorayo ay sadaqatay yani qofka muslimka ee janna raadiska ahi albaabada jannadu way tiro badan yihin waa kii nebigu ku tilmaamayay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh jannadu inay sideed albaab leedahay oo albaabo koox looga yeedho oo matalan kooxda soonka badan leh in looga yeedho albaab la yidhaahdo maxay rayaan haraatire albaab la yidhaahdo in looga yeedho oo abibaker nebiga ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay rasuulkiisiiyo m ma jiraa mid albaabadoo dhan isaga looga yeedhaya haa buu nebigu yidhi waxaanan rajaynaya inaad adigu ka mid noqoto xadiidkii saxiixa waxaan rajaynayaa buu nebigu yidhi inaad adigu ka mid tahay idan jannada albaabada tirada badan le adigu inaad mid ka gashaabaa muhima wa kullun muyasarun lima khuliq qofba ilaahay waxbuu u fudaydiyey mid baa soonku isaga fudud yahay qofna waxaa laga yaabaa soonku inta faralkaa mooyaane inuu culaysku yahy lakiin inay salaada u fududay oo habeen oo dhan iska taagnaan karo hordodaba ku yartay mid baa ilaahay subxaana wa tacaala wardigiisaa u fudaydiyey inuu rogo wardigiisaasi oo carabkiisa oo aanu ka engegin ba ilaahay dikrigiisa subxaana wa tacaala qur-aan akhriya tasbiixsaya idan ninkan tasbiixda badan le wuxuu nebigu ku tilmaamayaa inuu jannada kula loolamayo ahlu duhuurkii ninkii bilyaneerka ee wax la baxayey ee sadaqaadka iyo xoolaha dheeraadkaa bixinayey ee sida muslimku wixii waajiba uu samaynayna sameeyey ilaahay isaga jaanis dheeraadoo hantiya uu siiyey hantidiisana janno ku raadinayey ayuu nebigu wuxuu u tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ka faqiirka ee sicluuga ah ee aan isaga agtiisa waxba oolini inuu kaa janno kula baratami karo oo qaabku ugula baratami ay tahay inuu tasbiixdaa badiyo wardigaa badiyo subxaanalladaa badiyo laa ilaha illa allah badiyo intuu adduun mashquul ku yahay xoola intuu shaqaynayo kanina wuxuu shaqayn karaa subxaana allahida wuxuu shaqayn karaa laa ilaha illa allah wuxuu shaqayn karaa qur-aan u akriyo wuxuu shaqayn karaa alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar war haddaanad adigu salaadaadu aanad badnayn waad badin kartaa qof aan salaadiisa badin karin ma jiro maalan waaxid aan muslim ahayn haddaad islaamiso u shan salaadood tukado ama waaxid muslim ahayoo salaada sagsaagaya haddaad salaada si fiican u barto ama waaxid salaada jaahil ka ahayoo musiiu salaatiha intaad soo qabato aad salaada u saxdo hadogsanow shantu tukadabaadna waad leedahay shantaadina waad leedahay shan labaadna waad leedahay adaa laba salaadood tukaday saddex baad tukan kartaa afar baad tukan kartaa shan baad tukan kartaa idan haddaad rabto inaad salaad badan tukato xataa haddii adiga jidhkaagu uu ka daalo oo tamartaadu ay yar tahay oo aanaad salaad badan tukan karin qaab aad u tukataa ilaahay kuu sameeyey subxaana wa tacala ee aada ula baratantid markaad qof salaad bartidba aadna shantiisii shan lamida baa ilaahay kuu qoraya subxaana wa tacaala idan alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar wuxuu nebigu ku tilmaamayaa inay yihiin maxay sadaqa uu qofku sadaqaystayo ajar uu shaqaysta inay tahay waxa muhimka ahin wuxuu yahay inuu qofka kani u diyaarsan yahay inuu janno raadiyo waxaa muhimkaahi wuxuu yahay qofka mu'minkaahi inuu indheer garad noqdo inuu meel fog wax ka arkayo inuu garan karo adduunka kani maalmo inuu yoo dhammaanayo walidaalika inuu zaad qaato dadka jannada gelaya inuu isku dayo inaanu janno qura gelina inuu meel sare ka galo abu muslim alkhawlani taabicigii la odhan jiray waa taabici mukhadrama ayaa wuxuu sheegayay waxaa la yidhahdaa markuu tukado habeenkii ee uu daalo ayuu intuu bawdada iska dharbaaxaba u odhan jiray naf yahay dadaal ma waxay u malaynayaan buu odhan jiray saxaabadii nebi moxamed wallaahi lanunaasixannahu ilaahay baan ku dhaartaye waa ku cidhiidhiyaynaa buu yidhi xawdka nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yacni waa nin hamigiisu yahay saxaabadu inaanay ka dheeraynin rag kale iska dah cid kale meel buu iska dhigay laakiin hamigiisu wuxuu taagan yahay inuu isku dayo inuu ka daba tago saxaabadii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ah duulkii dee diinta bayna soo gaadhsiiyey duulkii diintan ba u hiiliyey duulkii waxa ummad ka dambeeyo o dhan ajarkooda ajar leeg iyaguna leh waayo waxa ummad ka dambeeyo oo dhan ee muslimiina iyagaa diinta tan dhidibada u aaso oo lagaga daydo lagu raacay walidaalik jiili saxaaba waxay leeyihiin ajar la mida muslimkii iyaga ka dambeeyo o dhami waxay ajar leeyihin qof kasta oo muslim oo iyaga gadaashood yimi oo nebi maxamed raacay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo jidkii uu maray maray iyagaa tusiyey sida awgeed jiilka noocaasiya ama faca noocaasiya buu isku dayayaa inuu la baratamo aanay ka dheeraynin hamigiisu wuxuu gaadhsiisaya inuu leeyahay qoladaasi sidii aanay uga dheerayn lahayn inuu sameeyo qofka muslimkaa markaa waxaa loo baahanyay inuu indheergarad noqdo nolosha inaynan meel soke ka arag indheergaradnimada iyo ingaabadgaradnimada waxa u dhexeeya un scoobka aada rabto inaad wax ka aragto haddii digsi madaxa lagu geliyo intaad arki kartaa haddii digsi madaxa lagu geliyo waxaad arki kartaa inta digsiga ka sokeeya waayo aragtidaada lasoo kooba waxaa la mida qofka adduunka fakeraya digsaa madaxa ugu jira yani ninka nolosha oo dhan intanun ka arkaa nolosha gebigeeduba intan ay u tahay waa nin digsi madaxa ugu jiro qof haddii digsi madaxa lagu geliyo inta kuu bidhaamaysa kuu muuqata waa in aada u yar inta aad ka loolamaysaa waa in aada u yar inta aad ku xisaabtamaysaa waa in aada u yar waayo noloshaba intan baad ka aragtaa laakiin haddii lagaa faydo digsiga lagaa qaado intaad nolosha ka arkaysaa in ka durugsan baad arkaysaa qofka gaalka iyo muslimnimada waa waxa u dhexeeya gaalka ilahay wuxuu leeyahy yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wa hum can alaakhirati hum gaafiluun ilahay wuxuu yihi nolosha adduunka muuqaalkeeda sarey arkayaan ama aakhire xaggeeda baa ilahay yidhi haafiliin bay ka yihin ma arkaan uma muuqataba aakhiro qofkaanay u muuqanin indheergarad maaha isnot intellectual aakhiro qofkaanay u muuqanin indheergarad maaha qofka mu'minkii waa qof markaasi indheergarada oo janno ka fekeraya oo naar ka fekeraya oo noloshan xaggay ku gebagabaysmaysa ka fekeraya oo cimrigiisa intii ugu tirada badnayd ka fekeraya cimrigu ma aha intan yare adduunka la jiro sixty seven yearskan yare aada joogayso ma aha uu ka dheeriye waa marxala min maraaxil alcumr dhabarka aabbaha iyo hooyadaa markaad ku jirta wakti bay ahayd intaad uurka hooyadaa ku jirtaa marxalo kale ahayd intaad adduunka joogtaa waa marxalo kale intaad barzakha ku jirtaa waa marxalo kale qiyaamuhu markuu dhece lagu soo saarana waa marxalo kale waa marxala min maraaxili xayaatik intan yare adduunku qofka intanun ka fekeree nolosha intii ka dambaysay baa arki kari waaya waa qof aada u maan gaaban aada u aragti gaaban waa qof aan arkaynin waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku yaboohay amase waxa uu ku baaqayo walidaalik waxaa habboon inaynu infog aragno infog haddaad aragto hunguriga adduunku wuu soo gaabanaya wuxuu usoo gaabanaya aada u arkaysaa inaad xalaal iyo xaaraan u kala aragto wuxuu usoo gaabanaya inaad waxaad aragtaba qaadin ee wax gaara aada qaado haddaynu u fiirsanno xadiidkii bukhaariga ku yaalay ee nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi uu ka warramayey duul hore laba ninoo dadkii hore ka mid ah ayaa kala iibsaday buu nebigu yidhi caqaar hanti maguuraana ayay kala iibsadeen kii hantida maguuraankaa iibsaday ayuunbaa meeshii qodqoday dabeetana wuxuu helay jarra min dahab kuusa ashuum ama jalxad ama kuusad dahab ka buuxa buu helay deetana wuxuu is yidhi warnimayo dhulkaa iyo waxaa maad lahayn adigu ninkan dhismaha iyo daarta ayaa intaasaad ka iibsatay waxa aada meesha ka heshay armaanay xalaal ku ahayn ninkii meeshan lahaa ugu yeedha qaatee ninkii buu raadceeyey uu meesha ka iibsaday wuxuu ku yidhi nin yahow meeshii aan kaa gatay waxaan ka soo saaray jalxaddan dahabka ah ashuun dhan oo dahaba dee aniguna shaqa kuma lihi buu yidhi waxaan kaa iibsaday intan dhulka ah caqaarkan bay ahayd qaado oo adaa lehe qaado igala tag kii kalena wuxuu yidhi waryaa anigu meeshaasaan kaa iibiyey wax ku jiriyo waxaan ku jirin toona anigu ma ogeyn dhulkaasiyo intaan aadaan kaa iibiyey waxaad ka heshaa adigaa lehe igala tagorod anugu anigi dhulkaygi iibsaday lacagtaydi waa qaatay khalaas nebigu wuxuu tilmaamaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi labadii nin inay isqabteen markaa dabeetana ay raadiyeen cid u garnaqda weligaa miyaad maqashay maxkamad anigaa leh mooyaane maxkamada adigaa leh waa case la xukumayo laakiin caseska maxkamadeed waxaynu naqaanay bini aadam heshiin waaya oo mid waliba uu leeyahy waxaan anigaa leh ka kalena uu leeyahy anigaa leh ku kala bixi waayey dabeetana loo raadiyey cid kala xukunta si loo ogaado kale kaysaska maxkamadaha dunida lagu yaqaanay kaasuu ahaa laakiin kan xadiidka bukhaari uu warinaya waa kays ka gedisan oo ah maxkamad laba nin ay ishayaan waxa la ysku hayaana uu yahay adigaa lehe qaado iyo melihiya adigaa lehe qaado maxaa keenay inuu yidhaahdo adigaa leh iyo melihiya adigaa leh waxaa keenay xasaasiyadda uu ka qabo aakhiradiisu inaanay xumaanin ninka kan waxa uu raadinayaa ka weyn waxaan ku jira ashuunkan ama jalxaddan yaree dahabka ku jira waxaa ka weyn dahabka uu raadinaya janno ah waxaa ka weyn waxa uu ka cararaya naara cadaaba walidaalika ma rabo inuu beerdareeyo ma rabo inuu in dahaba qaato xaaraana waxa uu rabaa inaanu janno waayin sidaa awgeed bu wuxuu leeyahy warniyo anigu waxaan shaqa ku melihiye adigaa lehe qaado ninkii kalena wuxuu yidhi anigu melihiye adigaa lehe qaado kadibna waxay noqotay in loo garnaqo nin bay raadiyeen nin bay isula yimaadeen waxay dhahen niyo waanu sahaynaa noo garnaq maxaan idinku garnaqaa buu yidhi warkoodii bay ka warrabeen nin waliba wuxuu leeyahay waxa meeshan ku jira anigu melihi anigu dhulkaan iibsaday waxaana maan iibsanin waa ka helay ha qaato kii kalena wuxuu leeyahy anigu wax ku jirana ma ogeyn ee meesha tan waa iibiyey ninkaasi wixii uu ka helay iyo wixii ugu jiraba isagaa iskale anugu shaqo ku maliya markuu dhegaystay ninkii warkoodii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahy wuxuu weydiiyey midbu wuxuu ku yihi wareedhe waxaan ku weydiiyo carruur ma leedahay markaasuu yidhi haa maxaad leedahay inan buu yidhi wiil baan dhalay kii kale wuxuu ku yidhi war adugu carruur ma leedahay haa buu yidhi maxaad haysaa buu yidhi oo wuxuu yidhi gabadh baan hayaa inan ayaan dhalay wuxuu yidhi gartiinaa waxaan ku naqay inankaa iyo inantaa inta isu guurisaan intanna ku dhiso oo ku sadaqadaysta iyagoo siiya ninkii garta naqayayna gartiisaasu ku naqay inan iyo inan ay dhaleen inta la isu guuriyo in lagu sadaqadaysto kuusadan dahabka ah oo iyaga lagu dhiso yacni waxa aad dareemaysaa qofku marka uu janna raadis yahy marka uu ku jiro aakhiro inaanu janno uu helo waxa uu ka fakerayaa inay iska beddesho dunida marka uu ka fakerayo aragtidiisa iyo intuu wax ka arkaya inay kala gedisan tahay waxaan erayadan ugu celcelinaya waxaynu soo gallay caalam ilmaadda duni qofku uu la qiimo yahay inta jeebkiisa ku jirta haddaad milyaneer tahay qiimaha milyaneeradaad leedahay haddaad bilyaneer tahayna qiimaha bilyaneeradaad leedahay haddaad sacluuka aan waxba haysan tahayna waxaad tahay maxay qiimaha kuwa aan waxba haysanin idan waxa dadnimadaadu tahay inta jeebkaaga ku jirta wixii aada hanti haysato ayaad la qiimo tahay idan waa caalam maadiyaadka arka qofka lama arko laakiin wuxuu haystaabaa la arkaa qofku waxa uu haysto ayaa qof ka dhiga haddaad caalam noocaasiya soo gasho adna waxaad noqonaysaa inaad maalinba maalinta ka dambaysa sidooda u fakertid in caqligaagu ku soo ururo halkeebaa shilin badan laga helaa sideebaa shilin badan loo helaa maalinba naftu waxaa kuu sheegto iminka shilimo badan raadi baraad guuri doontaa sidaatan iminka raadi waxaan iminka iska daa shilimadun raadi maalinba naftu waxa kuugu sheekayso waxa isbedelaya qaabkaad u fakeraysay oo dhan waxay noloshu kusoo ururaysaa qaab ah shilimo badan sidee loo helaa waayo nolosha inugu xeeran oo dhan baa caynkaasiya halkii qofka muslimkaa mar kastaba noloshiisu ay ku salaysanayd sidee ajar badan loo helaa sidaad khayr badan u shaqaysataa sidaad jannada meel fog uga gashaa waxaan leenahay waa aragti ay wada wadaagayeen jiilkii nebi maxamed rabeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa kuwa yaryari sida awgeed baan soo qaadanay axaadiistii yararka ku saabsiisanayd dhalinyaro janno raadin u loolamaysa dadaan waxba haysan oo hanti haysan laakiin kuwa hantida le ku tala jira inaanay ka janno badinin maca daraahimtooda iyagoo sita dad aan awoodaha miiniska tirada badan le iyagu haysanin oo dagaaladii nebiga raaci kari waaya ama miiniska tirada badan le aan haysanin laakiin ku tala jira kuwii raacay inaanay ka dheeraynin nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi kuwa raacay inaanay ka dheeraynin idan qofka muslimka ahi ee janno raadinaya ma waayo si uu janno ugu baratamo miiniska jannada lagu galana ilaahay baa tiro badiyo iyana ma soo xidhmaan kuma xidhna intaad xoolo haysato kuma xidhna intaad aqoon leedahay kuma xidhna intaad karti badan tahay waxay ku xidhan tahay sida aad adigu u loolanto waxaynu tilmaamnay miiniskaasi in ilaahay xad gaadhsiiyey xataa adigo aan waxba qabanin niyo qura inaad kula loolami karto kuwii nebi maxamed la jihaatamayay magaciisa ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo suuratu tawba kuwa aynooga warramaysaa waa rag aan dagaal iyo waxba toona gelin magaalada iska fadhiyey maca daalik isku dayayay inaanay ka ajar yaraanin kuwii nebiga raacay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa muhimkii markaa waxa weeyaan qofka muslimkii inuu munaafasadun isu diyaariyo waxaa muhimkii waa intaa qofka muslimka ahi inuu isu diyaariyo inuu loolamo oo halgamo oo inaan janno looga dheeraynin ama laga boos saraynin janno inuu u halgamo taa hadduu u diyaar garoobo miiniskeedii iyada wuu helayaa hadduu faqiiriyey hadduu haysto haddaanu waxba haysanin hadduu xoolo leeyahay haddaanu xoolo lahayn hadduu yaryahay hadduu weyn yahay hadduu cilmi badan yahay haddaanu cilmi lahayn taa wuu helayaa laakiin waa inaynu noqonnaa kuwa uu nebigu sheegayay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu leeyahy waxa yaab leh ninka naarka cararaya ee hurda waxaa kaloo yaab leh buu nebigu yihi ninka janno raadinaya hurda yani labadaa midna ma seexda buu nebigu tilmaamaya nin isle naarta iyo meesha loogiya dadgelayaan ka carar ma seexdo nin hamigiisu yahay jannada intan leeg ee maa laa caynun ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar jannada intan leeg ee waxaan oo qur'aan iyo xadiida uu ilaahiyo rasuulkiisu kaga warramayn raadacaynayaana ma seexdo sida ogeed akhwatii fi lcaqiida deriskaan isleeya tidhaahdid ma aha macluumaan idinku soo kordhinayo yani maaha deris thaqaafiya had iyo goor dadku wuxuu jecelaya muxaadaraadka iyo duruusta iyo waxaa laysa siinaya waxaanu qofku aqoon in loo sheego muhim maaha waxa ugu muhiimsani waa in ilaahay lagu xasuusiyo waxaa taqaanay xataa ha lagu sheegayo marar badan marna qofku waa jaahil oo tacliim buu u baahan yahay marar badan badan badanna qofku wuxuu noqdaa haafil oo xasuusin buu u baahan yahay mar waa jaahil oo tacliim iyo tahqiif buu u baahan yahay qofku in wax la baro marar badanna nusuustu dacladu ku sitaa waa ka tiro badatay laakiin wuu hilmaamsan yahi nasku wuu ka tiro batay wuu hilmaamsan yahi aqoon maaha wuxuu u baahan yahay waxa hilmaamimaya waxay doonaan ha noqdaan walidaalik baa saxaabadu maalmaha qaarkood intay wareereen ayuu abibakar hal aayada xasuusiyey matala nebiga geeridiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabadu waa wareertay ilaa cumar uu isla soo taagay bal waa munaafaqa xuna yidhahda nebi maxamed baa dhintay yacni waa markuu qofku dawaqo xadku gaadhi karo abi bakar markii loo sheegayna intuu nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tibta xayan waa mayita intuu yidho dhunkaday ayuu ka yimi oo dadka intuu ishortaagay ayuu wuxuu yidhi man kaana yacbudu muxamada fa ina muxamadan qad maat dabeetana wuxuu akhriyay aayaddii qur-aanka ahaydee dadku wada garanayay afain maata aw qut yani qur-aan la wada garanayo ayuu akhriyay aayaddani ma cusbanayn aayad dadku wada hayaba laakiin waktigii ay u baahnaayeen inay istidlaalaan bay haafil ka ahaayeen kaanamaa unzilat ilyowm bay saxaabadu lahayn waxaad moodaysa in maanta ay soo degtay maanta ina lagu soo dejiyey maanta kumay soo degina waa qur-aanka yaqaaneen ee xifdisanaayeen ee qaybsanaayeen laakiin markay u baahnaayeen baa la xasuusiyey idan wax sheegu mar kasta ma aha aqaafo cusub iyo cilmi cusub iyo aqoon cusub iyo waxaanad garanayn walidalik buu nebigu wuxuu inagula dardaarmayaa in badan inaynu wax dhegaysano meelaha khayrka lagu hayo naxariistaa kusoo degta malaa'igtaa u ducaysa ilaahay baa ugu faana yacni almala waxaasoo dhami ma sheegayso meel kasta oo aqoon cusub aan lagugu sheegayn inaanad tegin waxay sheegaysaa xataa aqoontii jucbadaada ka buuxday ayaa marar u badan waad u baahantahay in dib loogu xasuusiyo walidalika kelmadayda waxaan rajaynayaa macluumaad cusub idinmay kordhin ama thaqaafo cusub idinma kordhinin laakiin waxaan is leeyahay armaad walaaladaa wax xasuusisa armaa wax badan oo aynu naqaanay oo qafla inaga haysa aynu dib isu xasuusinay waxaan idin xasuusinaya koobani wuxuu yahay in dheergarad aan noqono rasmiya digsigan adduunka la yidhahda madaxa inaga wada saaran aan rogno haddaynu digsigaasoo qura iska rogno in badan baynu arkaynaa marka wax badan baynu ku xisaabtamaynaa wax badan baa inoo muuqanaya adduunkan iyo hawshiisoo dhammina way soo fududaanaysa waxay noqonaysaa in yar oo wakti yar aynu siino waktigeenna inta badanna aynu aakhiro gelino intaas baan kusoo koobaya ilaahay subxaana wa tacaala wixii khaطa'a naga dhaafo wixii wanaagana inagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu jazaak allahu khayr aljaza akhuna mustafa haddana insha allahu haddii cidi su-aal qabto in qoraal lagu soo gudbiyo ayay idaaradu maaragtay fadishay marka warqadun baa laydin qoobin doonaa insha allahu marka ayaanu ka jawaabayna su-aalaha
waxaan u malaynayaa jannaha la raadiyana inay su-aal lahayd
bas weya marka digsigii sheikhu uu sheegay kaas waa madaxa naga wada saara ilaahi ha naga qaado baaraka allahu fikum